bilowgii cutubka saddex iyo labaatanaad saara waxay noolayd boqol iyo toddoba iyo labaatan sannadood intaasu waa saarax cimrigeedii oo saarax waxay ku dhimatay qaryad arbac taasoo ah xebron tan ku taal dalka kancaan ibraahimna wuxuu u yimid inuu u baroorto oo uu u ooyo saarax markaasaa ibraahim maydkii naagtiisa ka kacay oo wuxuu la hadlay reexeed isagoo ku leh waxaan ahay shisheeye socdaal ah oo idindhex jooga ee dhexdiinna iga siiya meel xabaaleed oo hanti ah si aan maydka naagtayda hortayda ugu aaso oo reerxeedna ibraahim bay u jawaabeen iyagoo ku leh balna maqal sayidkaygiiyow adigu dhexdayada waxaad ku tahay amiir weyn midka ugu wanaagsan qabriyadayada maydka naagtaada ku aas midkayana kaama laxjeclaysan doono qabrigiisa inaad ku aastid maydka naagtaada markaasaa ibraahim sare kacay oo uu u sujuuday dadkii waddanka lahaa oo ahaa reexeed wuuna la hadlay oo ku yidhi haddaad ogoshihiin inaan maydka naagtayda hortayda ka aaso imaqla oo ii barya cafron ina sohor inuu isiyo godka la yidhaahdo makfalah oo uu haysto oo ku yaal barrankiisa geestiisa qiimo dhan ha iga siiyo inay dhexdiinna ii noqoto meel xabaaleed oo hanti ah haddaba cefron wuxuu fadhiyey reer xeyd dhexdooda oo cerfon oo ahaa reer xeyd ayaa ibraahim u jawaabay iyadoo ay maqlayaan reexeed intii iriddii magaaladiisa ka gashay oo dhammu oo wuxuu ku yidhi maya sayidkaygiiyow imaqal berrinka waan ku siinayaa godka ku dhex yaalna waan ku siinayaa waxaan kugu siinayaa ragga reerkayga hortooda ee meydka ku aaso ibraahimna wuxuu ku hor sujuuday dadkii waddanka markaasuu cafron la hadlay iyadoo ay dadkii waddanku maqlayaan oo wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye haddaad ogoshahay imaqal waan ku siin qiimihii berrinka ee iga qaado anna maydkaan meeshaas ku aasan cafroonna ibraahim buu u jawaabay isagoo ku leh sayidkaygiiyow bal imaqal meel dhul ah oo qiimihiisu yahay afar boqol oo sheqal oo lacag ah waa maxay dhexdeenna haddaba maydka aaso ibraahimna cafroon wuu maqlay markaasaa ibraahim u miisaamay cafroon lacagtii uu u sheegay iyadoo ay reexeed maqlayaan oo waxay ahayd afar boqol oo sheqal oo lacag ah oo lacagtii baayac mushtarka ku socotay ah sidaasaa berrinkii cafron oo makfalah ku yiil oo marme ku hor yiil berrinkii iyo godkii ku dhex yiil iyo geedihii ku yiil berrinkii iyo xuduudkii ku wareegsanaa oo dhanba waxaa lagu xaqiijiyey reer xeed intii iriddii magaaladiisa ka gashay oo dhan hortooda in ibraahim hanti ahaan u lahaado markaas kadib ayaa ibraahim naagtiisii saarax ku aasay godkii berrinkii makfalah oo ku hor yiil mamre taas oo ah xebron oo dalka kancaan ku tiil oo berrinkii iyo godkii ku dhex yiilba reexeed ayaa ibraahim u xaqiijiyey inay meel xabaaleed oo hanti ah u noqdaan